wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ka dhagaxdhigay xarunta dhexe ee wasaaradda waxbarashada jubbaland munaasabadda dhagaxdhiga ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirada wasaaradaha caafimaadka iyo qorsheynta jubbaland mas-uuliyiin kale oo ka socday dowladda iyo marti sharaf kale wasiir cabdinaasir seraar maax oo hadal kooban ka jeediyey munaasabadaha ayaa tilmaamay in dhismaha xaruntan uu caddayn u yahay horumarka muuqda ee jubbaland ka samaynayso dhanka waxbarashada waxaana uu mahad celiyey dhammaan dhinacyada gacanta ka geysanaya hirgelinta mashruucan maanta oo ay taariikhdu tahay toddobadii bishii julaay waxaan dhagaxdhig ku samaynay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare runtii mashruucan oo in muddo aan sugaynay yaa ilaahay subxaana watacaala maanta uu noo dhibeereeyey inaan dhagax dhigno saaad ku arkaysaan tabeelaha ama boorhka naga dambeeya dhismahani waxaa naga caawinaya mashruuca la yidhahdo g b e-ga kan keliyana maaha runtii iskuullo keli iyo iyo dhismooyin kalena way noogu jiraan jubbaland waxay gaadhay horumar runtii samaynaysaa weyn halkan hadda midigteenna waxaa laga dhisayaa wasaaraddii arrimaha gudaha taa maxa kusii xigta maaragtay caafimaadka dii waxtan waa tii waxbarashada qorsheyntaa ku jirta iyo tii arrimaha qowska iyo haweenka marka waxaasoo dhan runtii waxay ku tusinaysaa horumar weyn oo runtii jubbaland ay ku tallaabsatay ayadoo culaysyo fara badan iyo cunuqabateena ay saaran yihiin oo weliba maaragtay mashaariicdii jubbaland lagu horumarinayay hoos dhac weyn uu ku yimid saa darteed maanta runtii waa maalin farxadeed wasaaraddan waxaan rajaynayna wax weyn ay soo kori doonto adeega bulshada ah wasaaradda runtii adeegga iyo maaragtay dad fara badan oo soomaaliyeed ay ku xidhan yihiin aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya mar labaad iyo mar saddexaad ka soo qaybgalayaasha hay-adda maaragtay safe children oo runtii nagala joogo walaalkeen maaragtay jaamac siyaad oo runtii iyaguna maaragtay mashruucan cidda maaragtay gundhiga u ah oo iyaguna ay mahadsan yihiin runtii dadaalka iyo waxyaalaha faraha badan ay nagala shaqaynayeen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan rajaynayaa insha allahu saddex bilood gudahood dhismahan inuu dhammaado oo aan iskugu soo noqon doonno mar labaad xadhig jarka ama maaragtay daahfurkiisa aad iyo aad baad u mahadsantihin salamu calaykum waraxmatullahi barkatu